kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa afar maalmood ayaa ka harsan jadwalkii ugu dambeeyey laga soo saaray doorashada soomaaliya welina kuraasta qaarkood lama shaacin jadwalkooda doorashada meelaha qaarna weli way ku dhiman tahay caqabadaha waaweyn ee doorashada weli ku horgudba waxaa ka mid ah arrinta gobolka geda gaar ahaana deegaan doorashada labaada jubbaland barnaamijka waxaa nagala qayb galaya guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal mudane muuse geela yuusuf oo barnaamijka marti ku ah sidoo kale waxaa nagala qaybgeli doona senator xuseen sheekh axmed oo arrinta si dhow ula socda islamarkaana arrimaha doorashada muddooyinkii dambeeyey dadka aadka ugu dhow ka mid ahaa iyo doctor axmed cali khayre oo ka mid a bulshada rayidka arrimahana maalmihii lasoo dhaafo falanqeynayay dhammaantiin aad baad umahadsantihiin kusoo dhowaada dooda jimcaha barnaamijka faaqidaada toddobaadka waa mahadsanta
aan ku horeeyo muuse geelle guddoomiyaha guddiga doorashada xaggey wax marayaan afar maalmood baa kugu hartay jadwalkii ugu dambeeya lagu heshiiyey xaggey wax marayaan bal bismi raxmaan raxiim dhammaan xubnaha daacadda martida sharafta leh iyo bulshaweynka na dhegeysanaysa intaba waa in salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ilaahay waa mahad iska leh maalin maalin jimcaha weeye ilahay waxaan ka rajaynaynaa wax khayr badan inuu dadka iyo dalkaba maaragtay ilaahay u sameeyo doorashada sidaad la socotaan way soo martay marxalada dheer iyo caqabo badan iyo wakti aada u dheer oo xataa beelaha beesha caalamku ama dadweynaha hadlayn aada loola yaabay doorasho soconaysa sanad iyo sideed bilood madaxa la gashay arrin cajiiba bay noqotay laakiin alxamdulilah hadda kolley saa la socotaan waa gabagabo wa waan gartay guddoomiyo dadku wax badan bay intaa ka ogyihiin laakiin hadda xaggee wax marayaan afar maalmood baa hartay heshiiskii ugu dambeeyay madashu marka xageed wax ku marayaan hadda waxay marayaan in doorashadii ay dhamaatay sida banaadir iyo somaliland iyo goobta labaad oo koonfur galbeed oo jubbaland waxaan leeyahay barawe hadda waxaa soo baxay kuraasta guud ahaan laba boqol iyo laba iyo labaatan waxaa harsan konton iyo afar kursi inta badan goobaha guud ahaan shaqooyinku way ka socdaan ama goobta labaad ha noqoto amba goobta koowaad ha noqoto marka laga reebo garbahaarey oo iyadana hadalkeedii iyo sidii loo tegi lahaa ay socoto oo guddi ra-iisul wasaaruhu guddi u magacaabay inta kaleeto guud ahaan way ka socotaa
waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay senator xuseen markaad fiiriso afar cishaa harsan sanad iyo sideed bel bay soo socotay ma kula tahay inay kusoo idlaan karto dhowr iyo kontonka xildhibaan harsan waa mahadsanta abqaadir dhegeystayaasha v o a da iyo sidoo kale guddoomiyaha iyo xubinta kale ee nagula jirta waan salaamayaa dabcan afarta maalmood ee hadda hartay ee shaqaa socoto sida uu guddoomiyahu sheegay aniga waxaan isleeyahay afarta maalmood hadda un muhiim ma ahana inay shaqadiisi dardaeq ku socoto ayaa muhiim ah wixii caqabada jirana hadda xalkeeda uu ra-iisul wasaaraha uu aada ugu hoolan yahay si guudba haddee bahasha waxay iska noqotay mataqaanaa mid daal leh magacyadii markii hore loo bixiyey iyo noocii wax ka bedelan ku socoto laakiin rajadan waxay tahay in dadka soomaaliyeed ee soonimo mataqaanaa cusub la yimaadaan laakiin un afarta maalmood anigu waxaan dhihi karaa horeyna wax waa loogu soo daray haddana haddii la doono waa lagu dari karaa laakiin inay shaqadii socoto oo loo helan yahay oo wixii caqabada oo jira la isku dayay in la xaliyo ayaa ila muhiimsan marka ma muuqato dabcan in afarta maalmood lagu dhamayn kara laakiin in ay hawshii socotaa muhiima wan gartay doctor ama khayre malaayiin shacaba hawandhe isdoorta hal maalin doorasho ku qabta laakiin sanad sideed bilooda saddex boqol dhowr kursi la dooranaa soomaaliya ma kula tahay hadda inay wax qabsoomi karaan isla su-aashaas waa mahadsan tahay khiyaarta dooda igula jirtana waan salaamayaa horta waktiga oo hadda ay shanta maalmood oo afarta maalmood ka dhiman tahay macanaa awalba waxaa qabtay madashii oo qaran oo maamul goboleedyadii iyo gobolka banaadir iyo ra-isul wasaaraha ka kooban macnaa waktina way ku dari karaan ma u malaynayo hadda marka inay ama shan maalmood ama toban maalmood lagu diray dhib keenayso laakiin arrinta weyn oo meesha taagan waxay tahay soomaaliya afartii sanaba inta doorasho la qabto in qaab nabdoon awoodda lagula kala wareego waddankan wuxuu hore ugu socday waayo soomaaliya waa dal kasoo kabsanaya colaad iyo dagaal sokeyo daba dheeraaday doorashadii markii la qaban waayey oo heshiis la gaari waayey oo isku day wakti wakti ku darsasho timid ayaa khalkhal yimid maana saa ognahay magaalada dhufaysaa ciidamadii iskaga qoteen maana dhibaato waddanka dowladnimadii inay burburtaa lagu sigtay maana marka heshiis siyaasadeed oo la gaaray waayo waxaan oo maamul goboleedyadii gaareen maanaa xayndaabkii qaanuunkaba si fiican looguma jiro laakiin muhiimaddu waxay tahay oo hadda xataa doorashada sida u socoto maana waxaan moodaa xuquuqda asaasiga aheyd oo dadkii muwaadiniinta in lagu xadgudbaayo oo qof la leeyahay adigu doorashada kama qayb geli kartid maana qaabka wax loo doo iyadoo saas oo dhan la ogyahay masaladan hadda fursad kale maba haysano doorashadan in la dhamaystiro halka qaab oo waddankan looga badbaadin karo inay dhibaata dhacdo dowladnimadii la kakabaayana ay ay meesha uga baxdo waa in doorashadan horey loo wado maanaa lala rajeeyo in wax fiican ilaahay subxana watacala uu kasoo saaro oo awooddu intay isbedesho oo oo hoggaan fiican la doorto oo waddanka hore u socdo laakiin macnaha iyadoo la ogyahay inay waxaanu dhan wareersan yihiin misana doorashada in hore lagu socdo qasab waaye maadaama ay heshiis siyaasadeed oo shakhsiyaadkaas gaareen tahayna haddana inay wakti ku daraan macnaha dhib badan ma lahan waxay ila tahay hadda intii badneed maadaama la doortay inta dhiman in la dhammaystiri karo haddii oo did wanaag yimaada waan gartay muuse geelle dad badana isweydiin karaa in guddiga doorashada miyaa jadwaleeya hawshan qabta mase mar kasta uun arrin siyaasadeed oo gadaal laga riixayaad guddoomiye ka tahay bal guddigiinan markaad fiirisaan intee la egta awoodiina su-aalo badan baa ka taagan
wallahi guddiga iyagu horta guddiga waxaa loo dhiibay doorasho dadban doorasho dadbanna xaaladeeda waa garanaysaa doorashadana waxa beysu ah saldhig u ah n c c ama madasha qaran oo ra-iisul wasaaruhu hogaaminayo annaguna guddi fulin baan nahay inaanu fulino waxyaabaha maaragtay habraacyada iyo qaabka doorashada loo qab loo qabanayo sidaas odayaashu sheegeen maantay puntland guud ahaan soomaaliya hal albaab bay leedahay hal albaab oo qura baa u furan albaab kale uma fura albaabka u furanna wuxuu yahay dalku inuu doorashada galo oo xildhibaan lasoo saaro oo dawlad cusub iyo wadda cusub iyo shaqaa cusub la galo haddii kaleto wadanka uu fururayaa sidaa darteed aad laakiin laakiin guddoomiye taqadiyada dhacaya ee xuquuqda aadanaha ee muwaadin la diidayo kuraasta la khirayo gefafkan dhacayo ma madashaa qaadi doonta mas-uuliyaddeeda mustaqbalka mase adigaa qaadi doono guddoomiye ah
sidoo dadka goobaha loo diidayo madasha halkaas gacanta ku haysta sideedana waa la socotaa hadraacii koo iyo labaatantii lagu habeeyey oo madashu ay habaysay ayaa waxyaabo badan oo uu lahaa doorashada guddigu waxay ku wareegtay madasha sidaas darteed hawshaasi guud ahaan waxaa gacanta ku haya steedyada madasha madashaana halkaasi inta badan maaragtay doorashada inteeda badan culayskeeda ku dhaxaya iyadana xagga kasoo baxaya waan gartay waan kusoo laaban waan ku siinaa guddoomiye senator xuseen waxaa dhacay markaad fiiriso adigu aad tusaale fiicanta dabcan deegaan doorashadaadii aadan tegin ama kursigaagii si kale loo xaliyay markaad fiiriso ma guddiga doorashada eeddaa iskale mase waxay ahayd in in arrintan si kale loo wajaho maxaa nagu biirin kartaa
waa masantahay waxaan meesha waxaa yaallo heshiis ay degsadeen qolyihii aan mataqaanaa doorashada fulinteeda ku wareejinay ka baarlamaan ahaan ayagaas ayaa maaragtay dabcan qaabka fulinta ayagaa samaysta ayagaana iskula xisaabtama soomaalida kale marka banaan joog bay ka yihiin qaabka loola xisaabtamo oo baarlamaankii heshiiska u ansixiyey dib ugu soo celin kara ma jiro qaab kale oo nidaamka dawliga ee garsoorka qofkii wax ka qaldamaan u aadi kara ma jiro waa doorasho dadban marka qaladaad badan oo waaweyn oo maaragtay aan hore waddanka uga soo dhicin ayaa dhacaya laakiin nasiib darro mataqaanaa qoladii lala xisaabtami lahaa ayagaa isla xisaabtama xayndaab iyo mechanism lagula xisaabtamo male dabcan guddiga uu guddoomiye muuse geelena guddoomiye ka yahay ma ma qaab ay mataqaanaa hadda ay ku xakamayn karaan arrintaasu ma arko guddiga xalinta khilaafaadka arrintaasu nidaam ay wax uga qaban karaan looma jeedo marka un hadda waxay u muuqataa dabcan waxay samaysanayaan ha samaystaane xildhibaanada hala dhaafiyo muhiimadda un hadda dadka soomaaliyeed un arkayaan taas waay laakiin meel gaboodfallo waaweyn ay ka dhacayaan laakiin hab qaabeed oo sharciya ama mid siyaasadeed ama qaab kale oo dhaqan oo noocay doontaba ahaatee la iskula xisaabtamo oo waxaas wax la iskaga weydiiyo hadda mataqaanaa meesha kama muuqato eedana dabcan waxaan qabaa guddiyadan waxaa awooddii ay lahaayeen xataa ka qaatay madashaas iyo dowlad goboleedyada madasha nafteeda miisaan maleh miisaan maleh markaan leeyahay waxaan ka wadaa meel ayaga ay isku miisaamaan maleh waa un dowlad goboleedyo oo ma aragtay ayaga waxoodii mataqaanaa hagaajisanaya fursadaan siin doonaa haddaan helno waa weydiin doonaa su-aashaas doctor axmed khayre ma kula tahay in in eedeymahani gafafka dhacay meel la saari karo qol ay qaadi doonto mas-uuliyadda
niyo horta sida aniga aan aan markii waad sheegay khiyaarta kalena ka dhawaajiyeen macnaa heshiiskan siyaasadeed wuxuu yimid dalka oo khatar galay oo in xaqiiqada lagu kala tago ama oo dhiig badan daasa yimid macnaha marka heshiiskii siyaasadda markuu yimid awooddii waxa qaatay maamul goboleedyadii macnaa haddaa fiirisan cilmibaarisyo badan oo la sameeyey macnaa waddamada colaadaha kasoo kabtanaya hadda sida soomaaliya oo kale baaritaano la sameeyey boqolkii lixdan dibay ugu noqdaan dagaaladii sababtoo ah macnaa markii waxyaalaha qaar la maarayn waayo ani horta marka waxay ila tahay dastuurkii oo kale maadaama oo xayndaabkii qaanuunkaba ay banaanka ka joogaan oo heshiiskaas ay ikhyaartaasu gaartay ujeedadana ay tahay aniga un in dalka laga badbaadiyo in in in inaan oon dagaal dhicin oon dhiig ku daadan oon lagu kalsoo dawlad lasoo kakabayay oo aan meelo badan xukumin oo aad u tabar yar waayo haddii marka aan la badbaadinna laga yaabo in in dhibaato ka timaado xayndaabkii qaanuunka marka way ka baxsan tahay macnaha waxyaalihii aas-aaska ahaa xuquuqda asaasiga aheedoo ah tusaale ahaan oo kale dastuurka u qorayo oo ah muwaadiniintu in mas-uuliyiin mas-uuliyadda iyo xaqa dastuurka sharciga horta u sinan yihiin in qofku xaq u leeyahay inuu wax doorto oo la doorto ayaa lagu tuntay macnaheeda cabsida aniga cabsida haysana aniga waxay tahay haddii shaksi uu awoodo inuu xaq qaanuuni ah uu kaa qaado tusaale ahaan laguma dooran karo ku yidhaahdo macnaa qofkaas waxaa u sahlan xuquuq kalena inuu inuu sidii oo kale kaaga qaado marka horta hadda nidaamka oo sida la sheegay meel looga dacwoon karo iyo sababto ah xayndaabkii qaanuunka waa ka baxsanta garsoorkii awood kuma le baarlamaanka xilligiisi waa dhammaaday macnaa marka hadda midda keliya oo la rajaynaya waxay tahay intay dhammaato dhowr sanana saana hadda ayaamihii dambe saana lagu soo socdo madalahaana lagu socday in bal inta oon waddanka laga badbaadiyo dagaal iyo dhibaato doorashadan la dhammaystiro hore loo socdo macnaha markaasna dawladdaas cusub ay isku daydo markii qaladaadkii dhacay inay xal la timaado muse geele waxaad tagteen kismaayo guddi baad xubin ka ahayd guddiga rasaaruhu magacaabay garbahaarey maxaa laga sameynayaa maxaad kala soo kulanteen kismaayo
kismaayo waxaan la kulantay kolley golaha dawladda ka dhisan guud ahaan golaha shacabka xukuumadda madaxweynaha iyo bulshaweynta ku leh maaragtay garbahaare ku leh maaragtay kuraasta ama degaanka ku leh oo inay kuraastooda qab qabsadaan dad kamid ah waanu soo dhegeysanay kolley waxaan kusoo dhegeysanay guddi baanu ahayn oo weli maanu shaacin maadaama ay noo dhiban tahay garbahaare waxaan filayaa iyadana garbaharri inaanu insha allah dhaqso loogu bixi doono oo lasoo eegi doono inta badan goobihii la adkeeyey doorasho dooro doorashooyinku way ka dhaceen garbaharrina waxaan rajeynaynaa inaanay ka hadgoonin oo ka dhici doono garbaharri maalinkaa ka soo laabta mase culeysaa kala kulanteen maxaa loo tegi waayo
adigu annaga diyaargarowga annagaa bay ku xiran tahay way jiraan culaysyo laakiin culeysyadaas culaysyo hadda lagaga qaadanayo maaha annaga un baa diyaargaroobayna oo sidii aada loo tegi lahaa kadibna wixii lagala soo kulmo dib loosa noqdo laakiin dabcan wankuanaysaa meelo badan oo culaysyo ka jiraan oo dhibaatadiisa ayaa maaragtay xataa dadka dhintay ayaa doorashadu ka dhacday doorashadana bulshadaa leh laakiin culeysyada jira iyo doorashadu insha allahu iskuma xirmi doonaan ayaa la yiri in doorashadu gudoomiye dadka dadka dadka reer garba gudoomiye dadka danee siyaasadda gaar ahaan garbahaare jubbaland ee ku dhegeysanaya barnaamijkan la socda garbaharey waxaa xal laga gaari waayo sanad sideed bilood waxaa haray afar maalmood dabcan matelaad iyo ka qaybgal doorashay rabaan maxaa laga samayn doonaa waxay ka dhignaan doontaa in mustaqbalka kuraasi garbaare uusan caddayn
horta guud ahaan afarka beri oo iyo iskuma xirna iyo doorashada doorashada xilliga horena madasha qaran baa fadhiisatay iyadaa jadwalka samaysay oo wax ku dartay haddana waa lagu khasban yahay in wax lagu daro maadaama doorashadii wax yari ka harsan yihiin oo ay gabagabo tahay in ayaamo yar lagu daro sidii loosoo gabagabayn lahaa gabahare oo kamidana waxaan rajaynaynaa inay iyaduna kusoo dhamaan doonto insha allah waktiyada waktigaa lagu daray doorashadu waktiga imisaa lagu dari doonaa dabcan xogaalaa tahay gudoomiya guddigaa tahay imisaa rabtaa inaa ku dartaan oo madashaa ka filaysaan ma waxbaad u gudbisay hadda hadda horta bal saddex beri ha noo dhamaato wixii soo baxaan aan aragno waa qiyaas baan samaynaynaa dabadeetana waxaan la wadaagaynaa madasha ra'yiga iyaga intii lagu dari lahaa markaasaan ogaanayna insha allah senator xuseen xalka garbaare muxuu ku jiraa jubbaland waad ogtahay axmed madoobe madaxweyne axmed wuxuu joogaa kismaayo garbahaare maamulkeeda iyo taladeeda gacantiisa kuma jirto reer garbaharena waxay joogaan inaysan marka dood weyn oo taagan bay ahayd garbaare muddo dheer oo jiritaanka dowladdan muxuu ku jiraa xalka garbaare
waa su-aasha dabcan soomaaliya iyo doorashadeeda iyo guud ahaan mustaqbalka soomaaliya baa hadda un hoggaanaysa mar walba waa nasiib darro aada u weyn maamulkii shanta sano soo jiray si oo caadifi ah oo ma aragtay aan danta dalka ku jirin ayuu arrinta garbahaasay mar walba ula dhaqmaayay marka inta aan la gaarinba doorashadan doorashadan markay timidna hadda labada sano kudhawaadka hadda aad sheegayseen iyo ka badanba waxay u xayran tahay doorashadan oo mabda-iyan la dhihi karo waxa ugu muhiimsan ay doorashada inta usoo gaartay waa garbahaasay issue waana mataqaanaa arrin aad iyo aad looga fool aada u foolxun oo looga mataqaanaa qoomameeyo islamarkaana dadka reer garbahari ee soomaaliyeed ee jubbaland ka tirsan ee jubbaland wax ka tirsanaya in lagu siyaasadeeyo gobolkoodiina aan ka faa'idin soomaaliyana ayaga mataqaana ula go-an tahay waa arrin laga xumaado inay ka tashadaanna ay tahay haddii maamulkii shanta sane soo jiray ayaga loo tiirinayo famil ahaan mataqaana ayaga loo tiirinayay aanu waxna u qabanin siyaasiyan iyo mataqaana mujtamac ahaanba wax u qabanin maantana ay taagan tahay in masiirkoodii iyo matalaadoodii mataqaana golihii shacabka uu su-aal ka taagan tahay inay isgartaan oo ay mataqaana xalka ayg uu ka yimaado ay ahayd maanta inay yidhaahdaan nalooma imaanayo arrin aad mataqaana u qaabdalan ayay u muuqataa waxayna keenaysaa in soomaaliya yay ka haraan matalaadoodii ama si kale loo maamusho ayagoon mataqaana taladii wax ku lahayn marka arrintaas waxa ay ku jirtaa ayaan qaba aniga in mataqaana dadka reer garbahaari dadka reer gadood ay tashadaan maamulkooda jubbaland la heshiiyaan ay mataqaana candhuuftooda dib u liqaan matalaadooda ay soo ceshadaan mustaqbalka gobolka gedo iyo jubbalandna ay kala xaajoodaan dowlad soomaaliya soo socota iyo maamulka jubbaland ayaan dhihi lahaa hadda arrintaana doorashada aan la siyaasadaynin oo ayaga ay hormuud ka noqdaan oo ay mataqaana wadaxaajoodka horseed ka noqdaan dadka soo dhaweeyaan oo hawshooda ay maamushaan rag uu ilaahay ka dhigay wiilkoodii madaxtooyada joogay hadduu mataqaanaa meel qaldan waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay senator xuseen doctor axmed khayr re isla su-aashaas si weyna isha loogu hayaa gedo waktiga wuu dhamaaday adduunka iyo dowladaha waaweynna dabcan cadaadis xoogan bay saarayaan hogaanka soomaalida xalka gedo xaguu ku jiri karaa
aniga labaan u kala saari lahaa mid waa arrintan oo lix iyo tobankan kursi oo garbahaaray taalla midna waa arrinta guud oo oo gobolka gedo iyo jubbaland iyo khilaafaadkaas macnaa arrinkaas horta waxay u baahanaa doontaa dib u heshiisiin iyo in laga laga howlgalo wakti dheeray u baahan tahay laakiin markaan ka hadlayno lix iyo tobankan kursi oo hadda si loo xali lahaa doorashooyinka mas-uuliyaddooda waxaa la saaray maamul goboleedyada markii laga reebo tii somaliland iyo iyo banaadiriga macnaa maamul goboleedka marka jubbaland ayaa ayaa mas-uul ka ah qabashadeeda macnaa waxay ila tahay waa in la abuuro jawi oo jubbaland doorasho uga qaban karta meeshaas haddii la arko in garbaharey lagu qaban karin magaalo kale oo isla gedo ka tirsan ayaa la raadi ayaa la aadi karaa ee wax xataa la samayn karaa haddii xataa ay taas socon weyso haddii jubbaland iyo iyo madasho isku afjarato in xerada afsiyoon lagu qabto oo doorashadii meesha talkeen lix iyo tobanka kursi macnaa waxay ila tahay inay muhiim tahay lix iyo tobankaas kursi inay ka qayb galaan doorashada madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka qaanuun ahaan waa bannaan tahay oo tusaale ahaan markii intay hadda wakti la qabto xildhibaanada dhiman waa la sugi karaa waa la qaban karaa oo dastuurka qodobka sideed sagaalaad wuxuu leeyahay doorashada madaxweynaha waxaa la rabaa in saddex meelood labo ay aqal kasta ka joogto ana ka badanaan hadda aqalkii waa meesha aan rabinaan doctor axmed waa meesha aan rabinaan muuse geella weydiino halkaas ii joog guddoomiye haddii la helay cooram buuxa oo dooran kara madaxweynaha marka la fiiriyo guud ahaanba doorashada oo laba laba boqol dhowr iyo labaataanta haysaan maxaa diidan in in laga gudbi karo caqabadaha waaweyn si madaxweyne loo doorto
runtii sida professor sheegay dastuurku wuu noo ogol yahay qodobkaas lixdan sagaal uu sheegayo koromku marku hadduu buuxsamo in doorasho la qaban karo laakiin annagu waxaan ku dadaalaynaa insha allah caqabadaha caqabado ka waaweyn oo hore baa lasoo dhameeyey in aan asbuucan soo socda aan insha allah dhex galno caqabada garbahaarey si aan xal buuxa ugu helo in garbahaarey aanay ka harin doorashada ay ka mid noqoto quraasta soo baxday oo maaragta xildhibaanadooda usoo baxaani marka taas ayaan ku dadaalaynaa insha allahu kadibna waxaan filayaa inay hawshaas dhamaan doonto insha allah waan gartay aan waxar dib ku odayo guddoomiye kuraas soo baxday meelaha qaar oo koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo meelaha qaar ayaad joojiseen oo kursiga guddoomiye jawaari iyo kursiga taliyihii hore mise faad yaasiin maxaa iska bedela meeshaas mawqifka guddiga doorashada heer federaal
kuraastaasi dee kuraas si gaara loo haysto maaha waa kuraas ujeedadu tahay habraaci baa wuxuun ka khaldameen guddigu baa ka fadhiisanaya habraaca insha allah baa loo saxaya hadda sidii go-aanka u noqoto guddigu wuu soo baxaya insha allah laakiin wax caqabada weyn kama jira laakiin weli waa kuraas la hakiyey oo aan maaragtay aan aan aan hanaankii doorashada loo soo marin
kuraasta waa la waa la hakiyey hakin hadii la yidhaahdo iyo joojin way kala duwan yihiin hakintu waa ka duwan tahay bal dadka ushadaha guddoomiye kuraasta xildhibaan aad hakiseen iyo rajada iyo sidaa u maamuleysaan bal dad badanaa danaynaya in qodobkana si gaar u dul istaago waa imise kursi yaa kusoo baxay maxaase ka damacsan tihiin
kuraas ilaa saddex kursi weeye laakiin qorshaha
saddex kursi oo kale ah saddexda kursi oo kale ah
kuraasta de saddexda kursi oo adigu magacaabudi waaye laakiin qorshaha aan annaga noo degsan wuxuu yahay guddi baan u saarnay guddigaas abraaca maxaa ka qaldan maxaase saxan intaas ayaan la isweydiinayaa fadhiyada dambe soo dhow oo soo socdana go-aan baan ka gaaraynaa insha allah marka go-aankii guddi khilaafaadka dambe waxba kamid jira xaggiina marka loo eego saasaa u fahmay habraac marka la eego go-aankaasi wuxuu ahaa go-aan dhexdood ah oo aan ahayn sidii sidii nidaam doorashooyinka marka marka kursiga la qabto baa ay khilaafaadku waxay uleeyihiin xaq inay maaragtay dacwo loo gudbiyo saddex bir gudahood oo sidaa u galaani laakiin kuraasta tani waxay ahayd kuraas doorashadii aan la qaban ka hor aanu ka muujinay welwel iyo habraac oo wax ka qaldan yihiin marka taasaanay iyagu maaragtay hawshoodu aanay ahayn wax wax ictimaadoo la qaadan karo waan gartay qaybihii dambean soo gaarnay waxaad naga dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a senator xuseen cadaadiska beesha caalamka oo si weyn maalmihii lasoo dhaaf bisha loogu hayay iyo warkii kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ma waxa ma ka bedeli doonaa dib u dhacadan doorashada iyo in ay ay culeysa yimaadaan maxaa kuu muuqdo
waa sax arrinta hadda keliya inta badan marka xaqiiqada aan wajahno hadda lagu xisaabtamo meesha keliya laisula noqdo qolo walbana ay uqaylidhaamiso soomaalida markay mataqaana hore u socon weyday o kala adkaan weyday isla xisaabtami weyday waa beesha caalamka iyo cadaadiskeeda waa midaas midda hadda waktiyadan dhow dhow loo qabto laiskuna cadaadiyo waxaan rajeynaynaa ayagana inay mataqaana si wanaagsan oo dowladnimada soomaaliya aan wax u dhimaynin ay u isticmaalaan beesharka ay ku hayaan dowlad goboleedyada iyo madaxdooda natiijo fiicanna dabcan way keenaysaayo dabcan maanta dowlad soomaaliyeed oo ama baarlamaan soomaaliyeed ama maxkamad ay ka cabsanayaan qolyahan dowlad goboleedyada ma jirta beesha caalamkaas unbay ka cabsadaan ayagana mataqaana inay si positive ah oo dowladnimada dhisaysa oo deg deg doorasho loogu qaban karo inay cadaadiska usii wadaanaan rajeynaa wanaag wanaagna waan ka rajeynaynaa cadaadyadaas ayaa hadda rajada keliya ee doorashada inay hore u socoto keenay ah
doctor ama khayre cadaadiska beesha caalamka waxaa ma bedeli doonaa
senatarka waxaan ku raacsanahay horta haddaan aan aan dib u fiirino shirkii u dambeeyey oo xataa madafa qabanaysay oo maamulgoboleeda qaar diideen macnaa waxaa suurto geliyay inuu qabsoomo oo mas-uuliyadda ugu weyn lahaa beesha caalamka ayaa ayaa culays ay keentay haddana waxaan rajaynaha inay inay arrintaas socoto oo doorashadan la dhammaystiro oo madaxdu aynan aynan ka cabsanin keliya cadaadis dibadda ah ay dadkooda dhibaatada haysta fiiriyaan haddaa hadda fiirisid dalka abaaro aada u ba-an oo dhibaato badan ku hayaa jira dhaqaalihii sicir bararaa jira nolosha aad ay u adag tahay marka waxaa muhiima iyadoo laga fakarayo dantaas guud oo dadkaas masaakiinta in doorashadan si ugu macquulsan loosoo loo soo gebagabeeyo qaab nabdoonna doorashada inta lagu galo bal nidaam cusub oo oo laga rajeeyo inuu wax bedelo inaan ka fakerno insha allah
muuse gelle dadka la cadaadinayo adduunku si weyn ishugu hayo adinkaa kamid a dabcan haddaanan haddaana khaldanayn marka ma idiin muuqataa in culays iyo caqabado iyo geedi socodkii doorashada aada adigu qayb ka tihiin
maya annaga hadda caqabada kama nihin sidaad og tahay doorashada specially aniga xilligan bilaabay fifteen bay ahayd january waa la socotaa soddon meelahaas baa doorashada markaas xildhibaanaabaa soo baxay haddana laba boqol iyo labaatan ay loo marayaan intii aan hadda shaqeynaynay guud ahaan hadday maamul goboleedka tahay iyo hadday guddiyada tahaba juhdi ballaaran bay ku jireen oo ay si ay u qabtaan habeen iyo maalin doorashadaas waana ku guuleysteen xaqiiqdii iyadoo aada og tahay in iyagoo doorashadii haya baraawe lala soo dhacay hogayaal oo dad ku dhinteen muqdisho gudaheeda miinooyin loo dhigay oo dad ku ku dhinteen beledweyn taasoo kaleeto iyadana dad ku dhintay oo laba jeer maaragtay lagu sameeyey qarxyo iyo iyo rasaasayn intaasba guddiga iyo runtii guddiyada doorashada gacanta ku haya iyo madaxda maamul goboleedaduna dhibta ay iyagoo ujeeda ayay u babcadhigeen si ay doorasho usoo saaraan marka lama wax lama oran karo wax caqabad ah baa xagga maaragtay maamul goboleedyada kama jiraan xilliga kan guddiyadana kama jiraan guddiyadu heegan bay u yihiin afarlaatanka saac iyagoo aan weliba haysan support fiican oo maaragtay dhinacyada wax badan jabaya ujeedada guddiguna waxay go-aansadeen in ay soo doorashada qabtaan xildhibaanna soo saaraan dalku albaab kale madax albaabkaas u furanna inaan ka shaqayno oo nafteeda u huro oo aan maaragtay u jilib dhigno sidii ay usoo bixi lahaayeen dadku runtiina heegan baa loo yahay marka caqabad wax la yidhaahdo oo xilligii fifteen may wixii ka dambeeyey wax caqabad ah oo oo ka jira ma jiro erbahaarey oo xoogaa maaragtay siyaasada isdiidan ay ka jiraan iyagana aan aanay khuseyn doorashada runtii kuraasta aanay khuseyn loo baahan yahay in lagu heshiiyo oo haddana
aan aan soo gebagabeeyo dooda laakiin qoondadii haweenka xaggee maraysaa dabcan si gaara mas-uuliyad baad kala saareed waxaadna moodaa in filashadii la filaysa suurogeli marka meesha wax nooga sheeg
iyo horta hadda waxaan kuu sheegnay doorashada sideedaba in madasha qaran ay hawsha awooddeeda inta badan la wareegtay habraacii u dambeeyey oo madasha qaran ay soo saartay ku heshiisay waxaa ku qoran waxa awoodda soo xulista ama ama ama ama leh dumarka maamul goboleedada annagu waxaan awood aanu leenahay keliya inaanu dabagallo maamul goboleedadii ma ka soo baxeen intii loogu talagalay boqolkiiba soddon ma ka soo baxday laakiin qoondada inay iyagu qoondada u gooyaan maamul goboleedada habraaci u dambeeyey buu ku jiraa oo maamul goboleedadu ay ku heshiiyeen iyo ra-iisul wasaaruhu marka iyagaa laga rabay inay xaqiijiyaan qoondada haweenka inay iyagu xaqiijiyaan qoondada haweenka waxaa laga rabay madasha
waan gartay su-aasha ugu dambaysa oo dhammaan raba inaad weydiy waxa waaye afar maalmood baa hartay maanta waa jimco ugu dambeyn halku muxuu ku jiraa senator xuseen noo soo koob
halka wuxuu ku jiraa dabcan in ra-iisul wasaaraha xukuumadda dadaalkiisa isxiriirinta uu sii wado arrinta geda xal ka gaaro deg deg ah sida ugu munaasabsan dowlad goboleedyadan ay magacaabistooda ay sii wataan maadaama un ay magacaabis tahay oo hadda aan howlo badan oo kale jirin lagu soo gebagabeeyey maalmaha soo socda si dalka mataqaana doorasho u aado dhibaatooyinka dalka ka jira ee abaarta ugu horeysana wax looga qabto insha allah
doctor axmed khayre afar cishee soo socota iyo guud ahaan caqabadaha waaweyna taagan xalka muxuu ku jira
ani waxay ila tahay horta albaab kale inuusa furneyn oo aan ahayn in doorashadan qaab nabdoon loo dhammaystiro kuraasaas dhimanna si caqli ku jiro inta looga wada hadlo xal meesha lagu qabtaba ha noqotee lagu dhammaystiro markaasna aan horey u soconno macnaa albaab kale oo furan maana waa in annaga dhisla ogaano ma jiro macnaa haddii albaab kale oo furnaa kara waa colaad iyo dhibaato horta oo hadda ilaahay naga soo gudbiyey marka waxaan rajeynaa in arrintaas gedana heshiis laga gaaro markaasna guddoonkii baarlamaanka iyo madaxweynihii iyo doorashadii saas loo galo aan horey u soconno
gudoomiye ugu dambeyn aan aan ku sii adiga noo soo gebagabay xalku muxuu ku jiraa horta xalka guud ahaan wuxuu ku jiraa sidaas ay sheegeen soo tayaashu waddanku hal albaab baa u furan albaab kale male hataa daaqad kaleto u furan ma jiraan aan ahayn in doorashadu socoto barlamaan la xereeyo barlamaankaasi uu doorto madaxweyne si dowlad loo dhiso xal kaleeto hadda waddanka u furan ma jiro absolutely meel dhinac kasta markaa ka eegto in doorashadaasi ay dhammaato insha allah waxaan rajeyneynaa inay wakti dhow soo dhammaadaan waxaana filayaa insha allah adigu asbuucan soo socda oo dhalan doona ilaa iyo bisha labaatankeeda in hawshaas insha allah ay dhammaan doonto oo doorashadaasi inta badan soo gabagaboodi doonto waxaa xoogaa taagtaagan waa meesha gaar bahare gaar bahareyna iyada hawsheeda way dhammaanaysaa runtii boqol kiiba boqol sababtoo ah hadda xal fiican baa socda in goobtii la tago lasoo halka halka socda muxuu yahay guddoomiye hal halka socda muxuu yahay
doorashada garbaharey siyaasado badan baa ku taxaa ku gaadaaman marka halka socdaa wuxuu yahay in un de dadkii hawsha khusaysay hadday tahay jubbaland iyo hadday tahay dowladda dhexeba guddoomiye muuse guddoomiye dowladda dhexe intay kasoo gelaysaa jubbaland howlamaha laga hadlo oo meel la fariisiyo waana dowladda dhexe dowladda dhexe dowladda dhexe doodka dowladda dhexe intay kasoo gashaa dhammaantiin aad baad umahadsan tihiin intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ood ka dhagaysaneyseen idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga barnaamijka waxaa nagala qayb galo umahadcelinaa mar kale guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal mudaran muuse geele yuusuf oo barnaamijka marti ku ahaa senator xuseen sheekh oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya ee wakhtigiisu idlaaday iyo doctor axmed cali khayr oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed ee intaanu kulmi doono barnaamijka lamida dhammaantiin waxaan idin leeyahay nabadgelyo